بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين qaala almu'alifu raximah ullah baabu salaati alciidayn wuxuu baabu yahay labada ciid salaadooda ayuu baabu yahay alciidayn waa tahniyatu ciid ciiddana waxaa laga keenay min alcawdi oo ah soo noqnoqonshada ciiddu waa soo noqnoqotaa labadan ciidna waa acyaad zamaaniya ma aha acyaad makaaniya ilaan ciiddu ciid zamaaniya iyo mid makaaniya labada way noqotaa haddii meel lagu noqnoqdo maxaa la leeyahay meeshaasi ciidaa laga dhigtay allaahuma laa tajcal qabrii ciidan markuu nebigu leeyahy sal alla alay slam ilaahu qabrigeyga ciid ha ka dhigin macnaheedu waa maxay ilaahu meel lagu soo noqnoqdo oo lagu kulmo qabrigeyga haka dhigan w waa ciid makaaniya marka laakiin labada ciidoo hadda sheikha u baabeeyuu leeyahay baabu salaati alciidayn labaduba waa zamanka iyo waqtiga makaan ma ah maxaa yeele sanadkiiba maray soo wareegaan oo yimaadaan baabkani wuxuu ku saabsan yahay salaati alciidayn ay baabu xukmi salaati alciidayn labada ciid salaadooda xukunkeeda ayuu baabu yahay mararka qaar markii wax la laqbaynayo la fasirayo gadaal gadaalna waa loo macneeyaa soo maa oo waxaa laga bilaabayaa alciidayn waxaa leedahay labada ciid salaadooda xukunkeeda ayuu baabu yahay wa hiya salaatu lciidna sunnatun mu'akadatun waa sunno la adkeeyey buy waa madhabku siduu qabo wa yundabu lahaa waxaana loo sunneeyaa aljamaacatu jamaaco in lagu tukadana waa loo sunneeyaa buy waa mustaxab sheikhu wuxuu yidhi salaada ciida waa sunna mu'akada alimaamu shaafici raximah ullah waxaa laga soo naqliyey cibaaro shaaficiyada ta'wiilkeeda ay isku khilaafeen wuxuu yidhi shaafici man wajabat calayhi اljumuca faqad wajaba calayhi alciid qofkii jumca ku waajibay ciidna waa ku waajibtay wey man wajaba calayhi aljumuca faqad wajaba calayhi alciid hadalkaasi maxaa laga fahmayaa hadalkaasi waxaa laga fahmayaa alimaamu shaafici inuu ciidda leeyahay waa waajib soo ma saasaa cibaaradiisa laga fahmaya wuxuu leeyahay qofkii jumca ku waajibtay ciidna waa ku waajibtay shaaficiyadu laba macnay ku fasireen kalaamu shaafici way isku khilaafeen hadalka shaafici waxa uula jeedo qaar waxay yidhaahdeen wuxuu ula jeedaa man wajaba calayhi اljumuca qofkii jumca ku waajibtay waa farducayn bay yidhahdeen wujuubka jimcaha faqad wajaba calayhi اlciid fardan kifaa'iyan ciiddii baa ku waajibtay laakiin waa fardi kifaa'iya ma aha farducayn qoladaasi marka waxay yidhaahdeen alimaamu shaafici wuxuu qabaa salaatu lciid inay tahay fardu kifaaya waana madhab lxanaabila waa xanaabiladii madhabkii ay qabeen wey oo axmed ibn xambal loo nisbeeyey raximah ullah qolo kale waxay yidhahdeen maya sawaabku waxa waye in uu shaafici qabo salaada ciidda inay tahay sunna mu'akada sida hadda mualifku noo sheegay oo hadalka shaafici maxay ku macnaynaysaan waxay yidhaha hadalka shaafici waxaa leeyahay wuxuu ula jeedaa ama lagu macnaynayaa man wajaba calayhi اljumuca faqad wajaba calayhi اlciidu nadban ayaa leeyahay nadban macnaheeda waa maxay yacni waa ku waajibtada wujuubkii caadiga ahee lagama wada eh sunno ahaanaa loola jeedaa bay yidhaha hadalkii shaafici marka waxay ku fasireen inuu ula jeedo salaada ciidda inay sunno tahay oo aysan waajib ahayn almashhuur min almadhab waxa waaye salaatu lciid inay tahay sunna mu'akada sidaasaa mashhuura cinda shaaficiya sida saxiixaana waxa waaye salaada ciidda inay tahay fardu cayn ma aha fardu kifaaya mana aha sunna mu'akada bal waa fardu cayn waa waajib cayniya oo qof walba oo muslima oo awoodi kara markaa salaadna lagu leeyaha waa laga rabaa inuu la yimaado salaada ciida waana tarjiixu sheikh اlislaam ibnu teymiya raximah اllah salaada ciida inay fardu cayn tahay adilada in badanoo kamaa ka midana way u markhaati kacaya waxaa ka mid ah xadiidkii aan mar dhow ku soo marnay fii buluuqi اlmaraam markii nebiga loo sheegay salى اllahu عalayh wasalam oo qoladii ragbiga ahaa ee gaadiidleyda ah ay u sheegeen inay xalay la arkay dayixi ciidda wuxuu amray nebiga sal alla ly slam saxaabada inay afuraan berrina ay musallaha iskugu yimaadaan salaaddii ciidda dabcan macnaheed waxa waaye maantay soomayeen nebiga saxaabada calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo saxaabadu ay soomayeen maalin ciiday ahayd markii loo sheegay xalay in bishii la arkay waxaa caddaata sooma inay maanta ciid tahay wakhtigii ciiddana waa la dhaafay wakhtiga ciidda shiikaasaa noo sheegi doona wakhtigii ciiddu ka bilaabatay wakhtiga ku dhammaatay leedahay salaatulciid salaaddii ciidda wakhtigeeda waa la dhaafay maxaa yeelay markii nebiga wax loo sheegayo waa gelinkii dambe wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam birri musallaha ha la yimaado haddii salaatulciid ay sunno tahay soo kuma filnayn in sunno wakhtigeedii dhaafo ay tahay waa sunno wakhtigeedii laga gudbay maxaa keenaya in la yidhahdo berri ha laisku yimaado oo ha la soo qalleeyo taa waxay tusinaysaa inay waajib tahay salaadda ciidda oo aysan sunno ahayn waxaa kaloo loo deliishaday hadday jumco iyo ciid kulmaan maalin jumca iyo maalin ciida hadday kulmaan waxaa axaadiidka ku soo aroortay in nebiga sala allahu calayh wasalam dadka uu khiyaar geliyey wuxuu yidhi man shaaa an yujamica falyujamic qofkii raba maanta inuu jumcaysto ha jumcaysto buu oo ciid yacni salaatuljumca ha tukado axaadiidtaas waxay tusinayaan haddii ciid iyo jumca ay kulmaan salaatuljumca way dhacaysaa salaatuljumuca way kaa dhacaysaa salaaddii ciiddaa tukanaysaa salaaddii jumcahana way kaa dhacaysaa waajib kuguma aha marka inaad jumco tukato haddaad salaaddii ciidda soo tukato maalin jimcaana ay tahay haddii aad salaaddii jumcaha masaajidka inta timaadda aad tukato waa mashruuc waa kuu bannaan taha haddaad iska dhaaftoon jumco aadan tukaninna waa mashruuc waxa jumcaha ridayaa waaye jumcaha mayaa riday ciidda salaaddii ciiddaa riday hadday salaaddii ciidda sunno tahay sidee sunno fardi u ridaysaa salaatuljumca soo waajib maaha waa la isku waafaqsanyaa inay fardi tahay oo ay waajib tahay see fardi loo ridayaa bisababi sunna salaad sunnaa darteed see waajibku u dhacaya ma dhici karto suuragal ma ahan in la yidhahdo salaad sunnaha waxay riday salaad waajiba waajib waxaa ridi kara waajib ayaa ridi kara taasina waxay daliilu tahay salaatulciid inay waajib tahay maadaama ay waajib ridayso haddii maalinka jimcaha kusoo beegmato ama ay kusoo aado calaa kulli xaal salaadda ciidda waa waajib sheikhu wuxuu yidhi wayundabu laha waxaa loo sunneeyaa buu yidhi aljamaacatu jamaaco in jamaaca lagu tukado wa waqtuhaa waqtigeeduna min tuluuci shamsi laga soo bilaabo waaya markay qoraxdu soo baxdo wayundab waxaa la sunneeyaa min irtifaacihaa qoraxda soo kor noqoshadeeda qadra rumxin qadar waran la eg inay soo kor noqoto ila azawaali waqtigeedu wuxuu soconayaa ila azawaali ilaa waqtiga zawaalka waqtigeedu waa min tuluuci shamsi wayundabu min irtifaacihaa waxaana la sunneeyaa wiili inay soo kor noqoto yacnii qoraxdu hadday soo baxdo wixii ka dambeeya waa waqti salaatulciid waa la gaaray waxaana sunno ah in la sugo waqtulkaraaha in laga baxo waqtulkaraahaas muxuu ilaa goormuu baxayaa markay qoraxdu soo kor noqoto qiida rumxin qadar waran la eg markay soo kor noqoto waqtulkaraaha waa baxay waqtigaasi ayaa waxaa ka bilaamaya waqtigii ciidda salaatulciid ilaa goormaa la tukan karaa wuxuu yidhi sheikhu ila zawaal ila zawaal ila zawaal maxaa loola jeedaa zawaalku bimacna almayl waa halkan ilaa qoraxdu ay iilato oo ay ka iilato samada dhexbartamaheeda oo ay u iilato jihada galbeedka waqtigaasi waa waqtigee waa waqti duhri soo ma waqtigaasi ilaa laga gaaro jumcaha ciidda waa la tukan karaa ciidda waxaa la tukan karaa ilaa waqtigaasi laga gaaro waa waqtiga salaadii ciidda lala imaanay laga soo bilaabo min tuluuci shamsi ila zawaal wa ficluhaa samaynteeda fimasaajidi filmasjidi masjidka dhexdii in lagu sameeyo ayaa afdalu fadli badan buu yidhi in itasaca hadduu waktigu waasic u noqdo waktigu hadduu waasic u noqdo waxaa mustaxaba oo afdal ah in wuxuu yidhaahdo masaajidka lagu tukado fain daaqa hadduu masaajidka ciriiri noqdo fasaxraau afdalu saxaraha fadli badan bu dhulka saxaraha ah ee bannaanka in lagu tukado ayaa fadli badan شheiku رaحimه الlaه taعalى wuxuu leeya halkan وficluha fi اlmasjidi أfضل waa madhab shaaficiya salaada ciida in masaajidka lagu tukadaa fadli badan shardi bay ku xihan tahay waa in itasaca hadduu masaajidka u waasic noqdo arrinka masjidku hadduu waasic yahay in masaajidka lagu tukadaa fadli badan fain daaqa hadduu masaajidka ciriiri noqdo faالصaxraaءu أfضlu saxaraha fadli badan masaladan sida sheikha u sheegay raximahullah cagsigeedaa fadli badan cagsigeedu waxaa waaye in saxaraha lagu tukado ayaa afdal ah ilaa licudrin ilaa cudurdaar inuu jiro cudurdaarkaa dartiina loogu tukado meelaan masjidka mooyaane asalka ma ahan salaada ciidda in masaajid lagu tukado asalka waa inaan masjid lagu tukan ee saxaraha lagu tukado sidaasaa asala nebiga sala allahu calayhi wasalam kuma tukanin fii masjidihi fii salaati اlciid hal mar keliyaa la soo noqoy ilaa mara waaxida halka mar xadiidka ku soo aroorana xadiid daciifa waay halka mar xataa xadiid ku soo arooray waa xadiid daciifa sida uu caddeeyey alimaam ibnu اlqayim raximah اllah fii zaadi اlmicaad nebiga calayh isalaatu wasalaam masjidkiisa kuma tukanin fii salaati اlciid ilaa maratan waaxida markaasu wuxuu ku qayday markaasna ibnulqayim in habata wey waa xadiidka hadduu sugnaado xadiidka hadduu sugnaado waay xadiidka ku soo arooray fii sunani abi daawud wa bni maaja ayuu ku jiraa xadiidka daciifka ah can abi hurayrata radi allahu canh annahu asaabahum maطarun fii yowmi اlciid roob ayaa asiibay oo ku da-ay maalin ciid ah فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد نبي عليه الصلاة والسلام عيد وحكد جي مساجدك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد أبو هريرة رضي الله عنه حلية ضدك وحا أصيب الروب روب دأي markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii wuxuu ku dejiyey salaadii ciidda fi lmasjid xadiidkaasoo weliba cillo leh bimacnaa sababta ugu dejiyey masjidka waa maxay waa in roob da-ay sooma roobka waa cudurdaar lagula tukan karo masaajidka haddana maca daalika xadiidku waa daciif abu daawud ibni maajaha soo saaray sanadkiisana waxaa ku jira rajulaani majhuulaan laba nin oo mid walboo ka mida uu majhuul yahay laba nin oo majaahiil ah ayaa xadiidka sanadkiisa ku jirta ayaga sababtood ayaan xadiidka loo daciifiyey xadiidka marka xadiid daciifa waay hadduu xadiidku daciif yahay waxaa meeshaasi nooga soo baxaysa natiijo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam inuusan ku tukanin salaada ciida fi lmasjidi walaa mara waaxida xataa hal mar lama sugi karo maxaa yeele xadiidka halka mar sheegaya muxuu noqday xadiid daciif ou noqday weligii marka nebiga alay slat slaam kuma tukan fi lmasjid salaada ciida daa'iman nebigu wuxuu ku tukan jiray fi lmusallaa musallaha ayuu ku tukan jiray shaaficiyadu ayaga maxay ku fadileen masaajidka waxay yidhaahdeen wuxuu nebiga musallaha u aadi jiray awal horta waxay yidhaha masjidka waxaan u leenaha waa fadli badan yahay waa lifadlihi wa sharafihi masaajidka fadliga iyo sharafta uu leeyahay darteed waa haddaad tidhaahda rasuulka calayhi salatu salaam iyo saxaabadiisa bannaanay ku tukan jireenna waxaan leenaha waxay u tukan jireen lidiiqi lmasjid masaajidkaa ciriiri ku ahaa sidaasay ku macneeya waxay bannaanka u aadi jireen waa lidiiqi lmasjid weeyaan masaajidkaa ciriiri ahaa laakiin waxay caadatulmuslimiin ahayd waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar iyo kayrkoodba haddii ciid la gaaro waxay ku tukan jireen almusalla taasina waxay tusinaysaa sababta musallaha loo aadaya inaysan ahayn lidiiqi lmasjid laakiin ay tahay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ay muhiim tahay in la raaco waxaa intaa dheer ciidda waa shaciira min shacaa'ir alislaam waxaana la rabaa muslimiinta ijtimaacooda iyo kulankoodu inuu noqdo mid daahiroo muuqda walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray xataa dumarka in la soo saaro wuxuu amray alxuyad kuwa xataa caadada qaba in la soo saaro maalinka ciidda gabadhii tiri rasuulka ilaahay oo haddaysan midda jilbaab haysan maxay samaynaysaa wuxuu yidhahda walaasheed ha ka qaadato oo walaasheed ha caariyeysa jilbaabkeeda si ay ugu soo baxdo dacwat almuslimiin waxaa intaasoo dhan loo danaynaya dadka dhan inay soo baxaan waa maxa shaciiradaasi inay tahay mid aada u muuqato wa shaciiradu in masjid lagu qabto iyo in musallo lagu qabto labada mid ay adhar tahay oo ay ku muuqo og tahay in musallo lagu qabtay ku muuqo og tahay sidaa darteeda nebigu u fadili jiray sala allahu calay wasalam in musallaha la aado oo musallaha lagu tukado oo masaajidka laga baxo marka ma ahan lidiiqulmasjid ee waa sunna in musallaha lagu tukado masaajidkana haddii xaaladii ay jirto maalan sida roob da-ay oo kale ama cabsi kale ay jirto bannaanada looga baqayo iyo wixii la mida lilxaajati masaajidka waa loogu tukan karaa haddii xaaje la-aan lagu tukado dadku iskaga tukadaan ayadoo wax sababay jirinna macnaheedu maa inay xaaraam tahay laakiin sunnada waxaa weeye in musallaha lagu tukado saasaa afdal ah wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi anlaa yaakula fi ladxaa inuusan waxba cunin fi ladxaa ay fii ciidi ladxaa xataa yusallia ilaa uu tukado wayaakula wuxuu cunayaa fi lfidri ay fii ciidi lfidri qabla salaati salaada horteed wuxuu cunayaa tamaraatin timiro ayuu cunayaa witran oo isdhaafa labada arrin uu sheikhu sheegaya axaadiida kusoo aroortay salaada ciidulfidriga intaan salaada la aadin ka hor in timir la cuno si tiro isdhaafana loo cuno salaad salaad yani ciidul adxaa markii salaada la aadayana inaan waxba la cunin ilaa laga soo noqonayo waa sunna wey wayaqtasila waa qubaysanayaa buu yidhi bacda alfajri salaada subax kadib wain lam yusalli yuusanbu tukane yani inuu qubaystaa sunno ah xataa hadduusan tukan buu leeyahy uusan tukanaynin macnaha haddaan qofkaa salaad lagu lahayna xataa soo ma jira haddadaan salaad lagu lahayn oon tukanayn sida alxuyadoo kale inay qubaystaan sunno waayo wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi min nisfi leyl habeenka kale barkii in loo qubaysto ciidda rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa loogama hayo laakiin waa ficil ay sameeyeen bacdu saxaaba kabni cumar radia allaahu canhu way ka sugan tahay inuu ciidda u qubaysan jiray markii nadaafadda guud laga hadlayo iyo maalinkaasi inay maalin farxad tahay cumuumaadka adilada haddii la fiiriyana waa laga qaadanayaa inay sunno tahay in la qubaysto oo maalinkaa loo qubaysto maxaa yeele maalinkaasi waa maalin la muujinayo farxad maalin dhar cusub la labisanayo maalin la isqurxinayo wey inaad dhar qurxoon qaadato gudahaadina oo wasaq yahay sax maa marka in la qubaysto waa arrin muhiima maalinkaa wayajuusu waxaa bannaan min nisfi leyl wey ay wayajuusu an yaqtasila min nisfi leyl waxaa bannaan inuu qubaysto laga soo bilaabo habeenka kale barkii wayataطayaba waa iscarfinayaa buu yidhi wayalbasa wuxuu labisanayaa wuxuu sunnaa inuu labisto axsana iyaabihi dharkiisa kan ugu qurxoon oo ugu fiican axsan bimacnaa ajmal baa laga wadaa yani kan ugu qurxoon wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi xuduuru sibyaani caruurta xaadiridooda biziinatihim ay ku xaadirayaan quruxdooda ayagoo labisan oo qurxoon inay ilmaha ciidda xaadiraanna ayadana waa la sunneeya alimaam bukhaari arrintaas wuxuu u daliishaday fii saxiix bukhaari markuu u baabeeyey inay caruurta xaadirayaan ciidda iyo musallaha xadiid ibni cabaas ibni cabaas oo cunug yara ayaa nebiga la socday sala allahu calayh wasalam maalinka waxaa la sunneeyaa buu yidhi marka caruurtu inay xaadiraan xuduurkooda allah ayaa la sunneeyaa biziinatihim ay ku xaadirayaan quruxdoodii ayagoo labisan qurxoon waman laa tushtahaa waxaa kaloo la sunneeyaa buu yidhi inay xaadiraan man laa tushtahaa mid aan la damcaynin oo min annisaa'i dumarka ka mid a islaamaha waa yeelada ayuu ula jeedahay bikayri tiibin tiib la'aan ayagana waxay xaadirayaan ayagoon iscarfin walaa ziinatin iyo qurux la'aan macnaha wuxuu ula jeeda dhar qurxoon oo indhaha soo jiidanaya ayagoon wadan meeshan wuxuu ku qayday dumarkii hal qaybo horta ka soo qaaday man laa tushtaha min annisaa'i buu wuxuu ku waxaa la sunneeyaa buu leeyahy inay soo xaadiraan ciidda dumarka aan yacni la damcaynin ama shahwa aysan u galaynin ragga ayagana waxay soo xaadirayaan bikayri tiibin walaa ziinatin yacni udgoon iyo ziine iyo qurux ka muuqanaysa labadaba ayadoon jirin inay soo xaadiraan baa la sunneeyaa wayukrahu waxaa la karaahiyeystaa limushtahaatin buy limushtahaatin mid la damcaayo xuduurkeedana waa la karaahiyeystaa buy wayukrahu waxaa loo ka waxaa loo karaahiyeystaa limushtahaatin mid la damcayo oo la rabo sidaasaa sheikhu u kala qaaday raximahullah laakiin markii axaadiidta nusuusta aada fiiriso kala qaadidaani sax ma ah maxaa yeelay xadiid umi caiya radia allaahu canha waxay leedahay waxaan soo saari jirnay alxuyad wa dawaati اlkhuduur dawaati اlkhuduur waa yeelo miya yaa kuwa aqallo u saaxiibka ah dawaati اlkhuduur waxaa la yidhaahdaa gabdhaha markaa soo koray guurna gaaray welina aan la guursan oo bikraadkaa wey naag guur soo martay midna ma aha carabtu waxay samayn jireen dhaqan u ahaa gabadhu markay soo qaangaarto aqal gooniyaa guriga laga sii jiray aqalkaas way laasimaysaa ilaa laga guursado mana baxaysa ragna is arki maayaan dumarkaasaa waxaa loo yaqiina dawaat alkhuduur rasuulka calayh salatu slam wuxuu fari jiray xataa gabdhahaas dhallinyarada in la soo saaro xadiidkaasi muxuu khilaafsan yahay kalaamka mu'alifku leeyahay gabadhii la damcaya lama soo saari karo sawaab ma aha dumarkao dhan way soo baxayaan laakiin waxaa sawaaba inaysan isa soo carfin maxaa yeele waa ogtihiin axaadiid fara badanoo ku soo aroortay inay gabadhu inta isa soo carfiso ayadoo barafuunka ama catarku ka kamkamaayo ay bannaanada socoto arrintaasi ma bannaano bal waa kabiira min alkabaa'ir waa dembi weyn wuxuuna rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam gabadhii waxaasi samaysa inaysan jannada udgoonkeeda arkaynin wuxuu ku tilmaamay inay zaaniya tahay gabar zaaniyada waayo maxaa yeele ficilkay samaynaysaa waxay tahay waa ficlu zaaniyaat waxaana arrintaasi tahay fitna lirijaal ziinadeeda iyo quruxdeeda waa inay qarsato we markay gurigeeda ka soo baxayso waa inay ziinadeeda iyo quruxdeeda iyo wax u qarso laakiin xuduurka iyo imaanshaha noocyada kala duwan ee dadku waa inay soo baxaan dumarka waaweyn kuwa dhexe kuwa dhexe kuwa yaryar intaba ragga waaweyn ilmaha yaryarka ah looma kala haro ciidda wayukrahu wayubakiru waa soo kallahayaa buu yidhi bacda alfajri salaada subax kadib maashiyan xaaluu yahay mid soconayo lugaynaya wayarjicu wuxuu uu noqonayaa fii hayri ariiqihi waddadiisa waddaan ahaynna waa ku noqonaya waxyaabahan sunnooyin waay wayata'aharu alimaamu imaamku waa dib dhacayaa buu yidhi ilaa waqti salaati ilaa waqtiga salaaddii laga gaaro imaamku waxa soo hormaraya ma gelaye ilaa waqtiga salaaddii laga gaaro asiga waa dib dhacaya markii salaadda waqtigeedii la gaaro ayuu imaanayaa wa yunaadaa lahaa waa loo yeeraya dadka waa loogu yeerayaa salaaddii ciidda walilkusuufi iyo salaada salaat lkusuuf walistisqaa iyo salaat listisqaa salaadahaasi dadka waa loogu yeerayaa oo waxaa loogu yeerayaa hadalkan asalaatu jaamica sidaasaa leeyahay asalaatu jaamica hal salaaday kusoo aroortay waa fii salaati lkusuuf salaat lkusuuf ayay ku soo aroortay in nebiga sala اlla alay slam uu amray in la yidhaahdo asalaatu jaamica si dadku usoo xaadiraan salaatu listisqaa iyo salaatu lciidna shiiku wuxuu leeyahay iyo culammada qaar ay qabaan in looga qiyaasanayo salaatu lkusuuf laakiin arrintan sunno ma aha sunno ma aha salaatu lciid in dadka loogu yeero asalaatu jaamica salaatu listisqaana waa la mid maxaa yeele nebiga kusuufna waa tukaday sala allahu alayhi wasalam nebiga alay slat slam ciidna waa tukaday salaatu listisqaana waa tukaday labada midna lagama soo warin inuu lahaa asalaatu jaamica halka salaada laga soo wariyey waa salaadeen waa salaatu lkusuuf ayadaan ku gaabsanaynaa asalaatu jaamica labadan kale maya loogu yeeri maayo dadka salaatu istisqaa waa la ballamayaa waqtiga salaatu istisqaa la tukanayo dadka waa la ogeysiinaya waana loo baxaya laakiin asalaatu jaamica la dhihi maayo salaatu lciidna waxaaba jira shaci waqtigeeda in la joogana dadku waa garanayaa waxaana kaloo jira shacaa'ir kaloo la muujiyo maxaa shacaa'irtaas waa maxay takbiiraadkii takbiiraadkiia soconaya ilaa khatiibka uu ka yimaado ama imaamka uu ka yimaado wa hiya salaada ciida ragcataani laba ragco wey yukabiru fi luulaa inay laba ragco taha waa bilijmaac khilaaf kama jiro yukabiru fi luulaa midda hore wuxuu takbiir wuu takbiirsanayaa bacda alistiftaaxi istiftaaxa kadib wa qabla tacawudi iyo tacawudka ka hor ayuu wuxuu takbiirsanayaa sabca takbiiraatin toddoba takbiir salaada ciida markuu xirto allaahu akbar yidhaahdo wuxuu la imaanayaa ducaa listiftaax ducaa listiftaax waa la yaqaan soo maaha salaada lagu furfurto markii ducaa ulistiftaax la dhammeeyo kadib maxaa lala imaan jiray in la yidhahdo acuudu biاllaahi min الshayطaani الrajiim kadibna faatixadii la akhriyo soo maaha markaad ducaa ulistiftaax la timaado intaadan tacawudka gaarin ka hor ayaa waxaa takbiirsanaysaa toddoba takbiir sabca takbiiraat toddoba jeeraad allaahu akbar leedahay wa fi اhaaniyati ragcada labaad dhexdeedana qabla tacawudi tacawudka ka hor ayuu wuxuu takbiirsanayaa hamsan shan takbiir ragcada labaadna waa shan takbiir hayra takbiirati اlqiyaami oo takbiirat اlqiyaam aysan ku jirin takbiirat اlqiyaam muxuu ula jeedaa waa sujuuday waa soo kacday soo maha markii sujuudda labaad aada sujuud soo allahu akbar la dhima markii lasoo istaagayo taas xisaabta ha ku darsanin shan takbiir oo aysan taa ku jirin ayaa ragcada dambe la takbiirsanaya yarfacu fiiha takbiiraadkaas dhexdood wuxuu kor u qaadayaa alyadayni labada gacmood mar walbuu allaahu akbar yidhaah maalan ragcada hore toddoba takbiiray ahayd mar walbuu allaahu akbar yidhaahdo labada gacmood ayuu kor u qaadaya labada gacmood in kor loo qaado bacdu saxaaba way ka sugan tahay nebigana sala allahu calayhi wasalama kama sugna qofkii ka taga marka iqtidaa'an biاnnabiyi sala allahu calayhi wasalam waa fiicantaha qofkii la yimaada asagoo markaasi ku dayanaya oo uga dayanaya saxaabadii gacmaha kor u qaadaysana laa ba'sa wax dhibaataa ma laha laakiin sida saxiixa ah waa inaan gacmaha kor loo qaadayn qofkii qowlka kale arkana waa saxaabada qaar radia allahu canhum way ka sugan tahay alamru fiihi saca wydkur اllaha tacaalى alla ayuu xusayaa baynahunna takbiiraadkaas dhexdooda ilaahay buu xusayaa ibnu mascuud radi allahu canhu waxaa la weydiiyey waxa uu qofku leeyahay bayna takbiiraat takbiiraadkan toddobada ama shanta dhexdooda waxa uu qofku sheegayo markuu allahu akbar yidhaahdo intuusan tan kala gaarin ka hor muxuu sheegayaa wuxuu yidhi ibnu mascuud radi allahu canhu yaxmadu اllaha wayunii calayhi wayusalii cala اnabiyi sala allahu calayhi wasalam ilaahay buu ku mahdinayaa alluu ammaanayaa nebiguu ku salinayaa sala allahu calayhi wasalam ahar ibnu mascuud radi allahu canhu bihada lafdi waxaa soo saaray alimaamu طabaraani raximah اllah fi lmucjam اlkabiir alimaamu طabaraani ayaa soo saaray fi lmucjam اlkabiir bisanadin صaxiix waa ka sugan yahay lafdi kaloo waxaa jira uu soo saaray albayhaqi fi sunani اlkubraa inuu yidhi ibn mascuud radi allahu canhu bayna kuli takbiiratayni xamdu اllah wa hanaaءu اllah bayna kuli takbiiratayni xamdu اllah wa hanaaءu calى اllah xamdu اllahi wa hanaaءu calى اllah laba takbiiroo walba waxaa u dhaxaysa buu yidhi xamdullaah wa hanaaun cala allah ilaahoo lagu mahdiyo iyo alloo la ammaano subxaanahu wa tacaala lafdiga uu soo saaray albayhaqi fi lkubraa iyo lafdiga uu soo saaray atabaraani fi lmucjam alkabiir labaduba saxiix wa ila bni mascuud radia allahu canhu waa saxiix meeshaasi marka waxaa laga qaadanaya markuu yidhaahdo imaamku allaahu akbar in meeshaasi aamusnaan ku jirto sagto yaraa ku jirta halkaas aamusnaan yaraa ku jirta aamusnaantaas yar ayuu ilaahay ku mahdinaya allana uu ammaanaya kadib haddana wuxuu leeyahy allaahu akbar haddana wax yaroo aamusaya asoo ilaahay ku mahdinaya allana ammaanaya nebigana ku salinaya sal alla alay slam kadib haddana wuxuu leeyahy allaahu akbar wahaakada toddobada saasuu ku dhammaynaya shantuna waa la mid xanafiyadu ayaga waxay leeyihiin wax loo dhexaysiinaaya ma laha allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar saasaa u xiriirinaya bay leeyihin maba la rabay leeyihin sagto iyo aamusnaani inay soo kala dhex gasho laakiin labada qowl waxaa raajixsan qowlu shaaficiya in meeshaani takbiiraat ay ku jiraan ama takbiiraadkan dhexdooda in ilaahay lagu mahdinayo sagtana la kelinayo wax yaroo aamusnaana in la gelinayo waa sunna wayadkuru llaha tacaala allow xusayaa buu yidhi baynahunna wayadacu lyumna gacanta midigna wuxuu saarayaa cala lyusraa middan bidix dusheeduu saaraya waa sidii salaadda hadda loo saari jiray markii la tukanayo walow taraka takbiira hadduu takbiirta ka tago meeshaan fiiriya si fiican sababtoo ah dadka qaar takbiiraadka salaada ciidda waxay u haystaan inay waajib tahay haddii uu qofka ka tagana salaadiisu ay burayso arrintuna sidaa ma ah walow taraka takbiira hadduu takbiirta ka tago takbiirta laguu sheegayo maxaa laga soo reebayaa takbiiratulixraam ayada taasi hadda waa rugni mar walba ayada laga hadli maayo takbiiraadka kalea la sheegaya oo aan ahayn takbiiratulixraam walow taraka takbiira hadduu takbiirta ka tago ow zaada fiihi ama takbiirta oo wax ku ziyaadiyo wax dheeriya ula yimaad takbiiraad dheeriya lam yasjud lisahwi sujuudu sahwi sujuudi maayo maxaa yeele sunno waa sunno ka tegiddeeda sujuudu sahwi ma loola imaan jiray sidaan kusoo marnay baabu sujuudi sahwi lalama imaanaynin sujuudu sahwi sujuudi maayo walow nasiyahu hadduu hilmaamo takbiirtii wa sharaca fi tacawudi tacawudkiina uu guda galo takbiirtii hadduu inta hilmaamo acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim uu yidhahdo qiraa'adii guda galo faata ay faata takbiir takbiirtu waa dhaaftay oo waqtigeedu waa ka gudubtay waqtigeedu waa tegay wey ay faata waqtuha waqtigeedii baa dhammaaday macnaha wuxuu ula jeedaa loo noqon maayo imaamkii hadduu takbiiraadka hilmaamo ee uu soo xasuusto asoo qiraa'adii guda galay takbiiraadka ma dib ugu soo laabanaya dib uga soo ugu soo laaban maayo salaadiisa hore u wadanaya wayaqra'u fi luulaa ragcada hore wuxuu akhrinayaa qaaf wa fi haaniyati midda labaadna iqtarabat suurat اlqamar iyo suurat qaaf suura suuratu qaaf ayuu akhrinayaa wain shaaa hadduu doonana qara'a sabixisma rabbika alaclaa wاlghaashiya hadduu doonana sabixisma rabbika alaclaa iyo suurat lghaashiya akhrina labadaba sunno waay labaduba nebigu waa akhriyey sala اllahu calayhi wasalam labada waxaan ka wadaa labada qaybood in ragcada hore qaaf la akhriyo midda dambe ikhtarabat la akhriyo nebigu waa sameeyey sala اllah alay slam sabix isma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiidu lghaashiya ayadana way ka sugan tahay marka labada qaybood middaa rabtaa dooranaysaa uma yakhdubu kadibna waa khudbaynayaa bacdaha ay bacda salaati اlciid khudbatayni laba khudba ayuu khudbaynayaa kaljumucati oo jumcahoo kale ah khudbat ljumuca inay laba khudbo tahay axaadiidaa ku soo aroortay oo xadiidka ibni cumar ee xala aan sheegaynay ama darsigeena u dambeeyey aan sheegaynay yafsilu baynahumaa bijuluus waxay ku caddayd inuu laba khudbo ahaa laakiin khudbat lciid inay laba khudbo tahay xadiid ku cad kama sugna nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa nebiga ka sugan annahu khaaba khudba khudba markii la idlaaqo ma hal khudbay ku dhaboobaysaa mase labay ku dhaboobaysaa hal khudba ayay ku dhaboobaysaa jumhuurulculamaa waxay qabaan khudbat اlciidayn in looga qiyaasto khudbat اljumuca waa qiyaasan calaa khudbat اljumuca laakiin sawaab ma aha sida saxiixa khudbat اlciidayn waa khudba waaxida waa hal khudba wa wayaftatixu اluulaa midda hore wuuu ku furfuranayaa nadban ay istixbaaban wuxuu ku furfuranayaa bitisci takbiiraatin toddoba sagaal takbiir ayuu ku furfuranaya waa khudbadii wax laga hadlaya markuu khadiibka mimbar ka koro sagaal takbiir ayuu khudbada ku furfuranaya wathaaniya midda labaadna khudbada labaad bisabcin toddoba takbiir ayuu ku furfuranaya khudbada labaad wuxuu leeyahay sheikhu markuu khadiibka khudbaynayo khudbada koowaadna sagaal takbiiruu ku furfuranayaa kadib wuxuu gudagelayaa khudbadii waa fadhiisanayaa khudbadii labaaduu soo istaagayaa meeqo jeeruu takbiirsanayaa haddana toddobou takbiirsanayaa kadib haddana wuxuu sii wadanayaa khudbadiisa sidaasuu samaynayaa buuli masaladan hadda ka horna waxaan ku soo marnay buluuqulmaraamka shaaficiyada arrintaani inay sunno tahay ayay sheegeen waxayna u deliishadeen shaaficiyadii culummada la qabta aharu cubaydillaah ibn cutba cubaydullaahi ibni cutba waa taabici saxaabi ma aha saxaabi ma ahe waa taabici wuxuu yidhi cubaydullah min الsunnati an yukabira alimaamu yowma alciid min الsunnati an yukabira alimaamu yowma alciidi qabla an yakطba tisca takbiiraatin wa fi اthaaniyati sabca takbiiraatin sunnada waxaa ka mida buu yidhi an yukabira alimaamu yowma alciid imaamku inuu takbiirsado maalinka ciidda qabla an yakhtuba intuusan khudbaynin ka hor khudbada inuu ku furfurto tisca takbiiraatin sagaal takbiir inuu ku furfurto ayaa sunno ah buy wa fi haaniyati khudbada labaadna waxaa sunno ah inuu ku furfurto sabca takbiiraatin toddoba takbiir akhrajahu shaaficiyu fi lum alimaamu shaafici ayaa wuxuu ku soo saaray kitaabkiisa la yidhaahdo alum alum lishaafici laakiin dariiqu shaafici raximah اllah waa daciif jiddan dariiqa ama sanadka alimaamu shaafici uu xadiidkan ku soo saaray waa sanad aad iyo aad daciif u ah ciladiisana waxaa waaya ibraahim ibn abi yaxya ibraahim ibn abi yaxya oo alimaamu shaafici raximah اllah cindahu hiqow ka ah laakiin cinda almuxadisiin waa kadaab ibraahim ibn abi yaxya waa kadaab waa ninka uu yidhi alimaamu axmed kullu balaa-in fiihi balaayo dhanaa ku dhan buu yidhi ninkan balaayo dhan baa ku dhan waxyaaba fara badan inta tiriyey ayuu yidhi balaayo dhan waa ku dhan tahay ninkan ayaa sanadka aharkan ku jira mar hadduu kadaab yahay sanadkan dacfigiisa waa shadiid soo ma aad iyo aad u daciif u yahay laakiin aharkan waxaa soo saaray ibnu abi shayba wuxuu ku soo saaray biisnaadin صaxiix ilaa cubayd illaahi bni cutba alimaam ibn abi shayba fii musanafihi wuxuu ku soo saaray sanad صaxiixa ilaa cubayd illaah ilaa laga gaaro cubayd illah laakiin cubaydullah haddii sanadku صaxiix yahay ilaa cubayd illaah macnaheeduma waxa waaya inuu deliil noqonayo hadalkiisa deliil ma aha saxaabi ma aha waxaa qaarkiin ama ragga musطalaxa dhigtay waa laga yaabaa inay soo arkeen taabicigu min الsuna hadduu yidhaah ma sunada nebiga lagu ximbaaraa salى اllahu عalيه wasalam lagu ximbaari maayo laakiin saxaabigu min الsuna hadduu yidhaahdo sunada nebiga lagu ximbaara ninkan waa taabici kelimadiisa ah min asunana laga qaadan maayo inay sunadii nebiga tahay salى اllahu عalayh wasalam calى kuli xaal alimaam ibnu qayim raximah اllah wuxuu yidhi fii zaadi اlmicaad وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد والثناء نبigu صلى الله عليه وسلم khطbooyinkiisoo dhan wuxuu ku furfuran jiray بالحمد والثناء وكاna يفتتح خطبه كلها بالحمد والثناء khطbooyinkiisoo dhan نبigu wuxuu ku furfuran jiray in ilaahay lagu mahdiyo la ammaano وalam يحفظ canhu rasuulka lagama xifdin في xadiiثi waaxidi hal xadiid lagama hayo nebiga alay slat slam oo lagama xifdin annahu kaana yaftatixu khuabahu annahu kaana yaftatixu khudbatay ilciid labada khudbe ciidda inuu ku furfuran jiray bitakbiiri takbiir inuu ku furfuran jiray nebiga lagama xifdin buu yidhi sala allah alay slm hal xadiid lagama hayo hal xadiidoo sheegaya in rasuulka calayhi salaatu wasalaam khudbada ciidda uu ku furfuran jiray bitakbiir rasuulka lagama hayo sal ا ly slm wa khayr اlhadyi hadyu muxamedi salى اllahu alay slm sida صaxiixa marka khudbaة اlciid waxay la mid tahay khudbaة اljumuca waxaa lagu furfuranayaa biاlxamdi wالhanaa walow khaطba hadduu khudbeeyo qaacidan asigoo fadhiya jaaza way bannaan tahay yacni khadiibka hadduu khudbeeyo asoo fadhiya waa bannaan tahay khudbaة اlciid khudbaة اljumuca waa lasoo diida fadhigi soo ma khudbadan laakiin wuxuu yidhi waa bannaan tahay sababtu waa maxay aslan khudbat اlciid waa sunna waajib ma ah ayada min aslihaa waa sunna waajib ma ah khadiibkii marka asagoo sunaa khudbada uu khudbaynaya ay sunno tahay hadduu fadhiistana wuxuu yidhi sheikhu waa bannaanta watakbiiru takbiirta la takbiirsanaya maalinkai ciidda mursalun wa muqayadun watakbiiru qismaani takbiirtu waa laba qaybood mursalun wa muqayadun takbiir mursal ah mursal maxaa loola jeedaa asaa kuusii fasiri doona waa muqayadun iyo mid qaydan labadaasi u qaybsamaan falmursalu mursalka wa huwa maa laa yataqayadu bixaalin mursalka waxaa waaye buu yidhi mid aan xaalad ku xirnayn mursalka waa mid daysan oo la sii daayey waxaana loola jeedaa waa takbiir waqti gooniya iyo meel gooniya midna aan gaar ku ahayn waa takbiir mutlaq ah oo waqti walba lala imaanayo wamaa laa yataqayadu waa mid aan ku qaydnayn buu yidhi bixaalin xaalad bal fi lmanaasili bal guryaha dhexdooda lagu takbiirsanayaa walmasaajidi masaajidda dhexdooda lagu takbiirsanayaa waduruqi iyo wadooyinka dhexdooda intaba takbiiraadka waa la wadaya yusanu fi lciidayni labada ciid waxaa la sunneeyaa buu yidhi min guruubi shamsi leylati lciid laga bilaabo habeenkii ciidda markay qoraxdu dhacdo ilaa an yuxrima alimaamu bisalaati alciid ilaa imaamka salaada ciidda uu xiranayo waa la sunneeyaa takbiiraadkaas laga bilaabo habeenka ciidda soo gelayso ilaa imaamka uu salaada ka gelayo salaada ciidda uu ka xiranayo waxaa la sunneeyaa takbiiraadkaasi mudlaqa ah ee mursalada ee la sii daayay ciidda hadda uu ka hadlayo waa ciid ulfitri waay ciid ulfitri takbiiraadkaa takbiiraadkeeda ilaa goormay socdaan ilaa salaada laga gaarayo haddii salaaddii ciidda la tukado takbiiraadka ciidda ma sii furan yihiin maalinka ciidulfitriga maya waa dhammaadeen wakhtigoodii walmuqayadu takbiiraad takbiirada muqayadadan waxa waa huwa maa yu'taa bihi waa midda lala imaanaya buu yidhi caqiiba salawaati salaadaha kadib yusannu waxaa la sunneeyaa midaasi fi nnaxri ay fii ciidi nnaxri ciid اladxaa iyo ciid اnaxri waa isku mid faqad min salaati min salaati duhri اnaxri laga bilaabo buu yidhi yowma اnaxri salaada duhur markii la tukado ayaa takbiirtaasi la bilaabayaa ilaa salaati subxi aakhiri ayaami tashriiq ilaa laga gaaro buu yidhi salaada subax maalinka ugu dambaysa ayaamu tashriiq salaadee salaadeeda subax wa huwa maalinkaasina raabicu lciidi waa ciidda maalinkeeda afaraad ciid ladxaa waa afar maalmood way markii lagu daro yowmu naxri markii lagu daro maalinka ciidda ah maxaa ka dambeeya ayaamu tashriiq ayaa ka dambaysa ayaamu tashriiq meeqa maalmood waay waa saddex maalmood saddex maalmood iyo yowma naxri afaray isku noqdeen soo maaha idan maalinka ciidda ugu dambaysa waa maalinka afaraad waay wa huwa raabicu lciid markuu ku leeyaha saasuu la jeedaa hadalka sheikh uu halkan ku sheegay oo ah takbiiraadka yowma naxri inay bilaabmayaan oo salaada duhur yowma naxri markii la tukado laga bilaabayo ilaa aakhiri ayaami tashriiq ay soconayso waa xujayda waay waa fii xaqi lxujaaj dadka xujayda ah ayaa laga rabaa inay maalmahaasi takbiiraadkaasi ay ay bilaabaan ama ay wadaan laakiin dadka aan xujayda ahayn ayaga waxaa sunno ah inayba takbiiraadka sii bilaabaan min yowmi carafa maalinka carafo salaada subax markii la tukado maalinka carafo waa maalinka yowma naxri maalin ka horeysa waay laga bilaabo salaada subax markii la tukado ayaaba takbiiraadkaasi lasii bilaabaya ilaa aakhir ayaama tashriiqay soconayaan waa dadka aan xujayda ahayn ama xujada yowma naxri ayay bilaabayaan waa midda sheikhu halkan uu ku sheegayo yukabiru waa takbiirsanayaa buu yidhi khalfa alfaraa'id almu'addaati salaadaha faraa'idka ah ee wakhtigoodii la gutay almu'addaa waa midda wakhtigeedii la tukaday gadaashooda ayuu takbiirsanayaa waalmaqdiyati iyo midii lasoo qalleeya gadaasheeda ayuu tukanayaa ayuu takbiirsanayaa gadaasheeda min almuddati oo lasoo qalleeyo min almuddati muddada xaggeeda ama muddada ka mid a midda lasoo qallaynayo oo muddadii ka mid a muddada muxuu ula jeedaa waa muddat takbiir oo ka wada muddada takbiiraadka lagu jiro dhexdeed salaada lasoo qalleeyo gadaasheedna waa la takbiirsanaya wa qablahaa ay qabla almudda muddada takbiiraadka ka hor salaadii lala yimid markii lasoo salaaddii laga soo tegay markii lasoo qallaynaya muddada dhexdeedna waa la takbiirsanaya halkan wuxuu ula jeedaa sheikha haddaan tusaalayno salaadda lasoo qallaynayo midna waxay dhacaysaa fii muddati takbiiraat midna waa qabla muddati takbiiraat maalan qofkaani waxaa dhaaftay salaatu duhri ayaa dhaaftay salaada duhri markay dhaafaysana waa yowmu naxri maalinkii yowmu naxri ayaa salaaddii waxaa dhaaftay duhurkii salaaddii duhur ayuu wuxuu rabaa inuu tukado bacda alcasri salaaddii casri markuu tukado kadib waa soo qallaynayaa soo maahan duhurkaasi duhurkaasi goorka uu ka tegey waa goorma yaa salaadan duhur ee hadda uu soo qallaynayo goormuu ka tegay muddadii takbiiraadka lagu jiray dhexdooduu ka tegay soo ma muddada takbiiraadka ila yowma naxri muddada takbiiraadka ka mid taha salaadaasi markuu soo qalleeya gadaasheeda waa takbiirsanaya kadaalika salaaddii uu ka tegay muddada takbiiraadka ka hor maalan maalinkii sideedaad ama maalinkii sagaalaad yowma carafa ama ka hor sideedaad sideedaad yoomu tarweye soo maa ayuu salaad ka tegey salaad duhur uu ka tegey salaadii duhuruu ka tegey ayuu wuxuu soo xasuustay maalinkii yowmu naxri salaadaas uu ka tegey ayaamu takbiiraad miyuu ka tegey mase qabla ayaami takbiiraaday ahayd ayaamu takbiiraad way ka horraysa soo maha waqtiguu ka tegey laakiin hadduu soo qallaynayo waa goorma waa maalmihii takbiiraadka dhexdooda salaadaas uu soo qallaynaya gadaasheedana takbiiraadka waa la imaanaya wa qablahaa meeshuu leeyahaba walmaqdiyati midda lasoo qalaynaya min almuddati muddadii xaggeeda midda lasoo qalaynayo oo muddadii dhexdeeda ku dhacday wa qablahaa iyo muddada horteed midii dhacday ee lasoo qalaynayo ayadana gadaasheeda waa la takbiirsanaya walmanduurati salaadii la nadiray gadaasheeda waa la takbiirsanaya qofka ilaahu wuxuu u nadiray inuu laba ragca u tukado labada ragca markuu tukado gadaasheeda waa takbiirsanaya takbiiraadkii ciidda waljinaasati salaada janaasada gadaasheedana waa takbiirsanaya wاnnawaafili sunnooyinka gadaashoodana waa takbiirsanaya waxaasoo dhan maxay ku cadfan yihiin alfaraa'iday ku cadfan yihiin yukabiru khalfa alfaraa'idi almu'adaati wa khalfa almaqdiyati min almuddati wa qablaha wa khalfa almanduurati wa khalfa aljanaasati wa khalfa annawaafil kulligood gadaashooda waa takbiirsanaya walow qadaa hadduu soo qalleeyo buu yidhi fawaa'ita almuddati muddadii wixii dhaafay hadduu soo qalleeyo muddadii dhexdeeda wixii dhaafay hadduu soo qalleeyo bacdahaa ay bacda almuddati muddada gadaasheeda lam yukabbir ma takbiirsanayo yowmu naxri buu salaad ka tegay duhur ayaamu tashriic kadib ayuu soo qalleeyey waa bacda almudda soo maha muddadii takbiiraadka kadib waa markuu soo qallaynaya salaadan salaadan waqtigeedu waxay ahayd maalmihii takbiiraadka dhexdood laakiin hadda markuu soo qallaynaya maalmihii takbiiraadka waa lasoo dhaafay markuu soo qalleeyo ma takbiirsanayaa lam yukabir ma takbiirsanayo maxaa yeele takbiiraad waqtigoodii waa laga soo gudbo waa lasoo dhaafay wa siiqatuhu ay siiqatu takbiir takbiirta siiqadeedu waxa waaye allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar siiq badanaa soo aroortay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar oo afar jeera hadda shiiku saddex jeer uu sheega soo maaha ayadoo afara way soo aroortay in la yidhaha allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar kabiira ayadana way soo aroortay allaahu akbar wa ajal ayadana sidaasoo kale saxaabaday ka soo aroortay siiqooyinka kala duwan khulaasada marka waxa waay siiqo walba oo takbiiri ku jirta oo qofka la yimaado waa mashruuc walitukabiru llaaha calaa maa hadaakum takbiiraa la rabaa fain zaada hadduu ziyaadiye buu yidhi fain zaada hadduu ziyaadiyo mactaadahu nnaasu wixii dadku ay caadaysteen fa xasanun waa wanaagsan taha buu wa huwa waxa waaye allaahu akbar kabiira ilaa aakhiri takbiiraadkaas hadduu la yimaado yani allaahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila ilaa aakhirihi walow ra'aa hadduu arka buu yidhi fii cashri dilxijati tobanka dilxija dhexdooda hadduu arko shay-an min alancaami shay nicmoolayda ka mid ah falyukabir ha takbiirsado wayadkuru sma allahi fii ayaami macluumaat calaa maa rasaqahum min bahiimati alancaam aayaddaas u deliishadeen culummadu ilaahay bay xusayaan في أyaaم معluuمaaت الأyaaم المacluuمaaت waa أyaaم الcaشhr waa tobanka dilxija wey hadday arkaan marka شhayئa min الأنcاam hadduu qofku arko falyukbir ha takbiirsada u yihi sheikhu raximah الlah والlah أعلم وsلى الlaه عlى نaبyina mحamed وعlى آliه وصaحبه أجمعين